galab wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a
waa maalin axad ah bisha februari waa afar iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga laantaafka soomaaliga ee v o s somalycom idaacadayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cuudiyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah abaaro laga soo sheegayo degaano ka mid a somalilan
dhul aad mooddo in laba sano aan roob ku diin oo geedkii iyo dhagaxii dhulku isku ekaadeen runtii xaaladda maan taagane xaalad aad biniaadnimo aad aad iyo aad u lidataa ka jirta xaalad maanta diiwaangelin oo maarata qarankana gala maahayn haddana runtii ee ilaahay baa isku beegay inay diiwaangelintii wakhtigii loo qoondeeyey iyo abaartu isku beeganto
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan maalgashiga galmudug
inta ganacsiga waxay ay heerkeeda ku qoran inay ka fogaato musuqmaasuqa jeclaysiga ee ka qayb qaadashada colaadaha aan macnaha lahayn ee maxaan ku idhahdaa nooca been ha noqoto oo aan ka shaqayno sidii qofka joogo galmudug uu shaqo u heli lahaa noomaasir meesha uu ka yimid iyo cidda uu yahay iyo meesha ka timid waxaa qodobada kale aan idinku hayno idaacadda galabnimo ka mid ah warbixinno ku saabsan soo noolaynta fanka iyo dhaqanka deegaanada jubbaland xubintii ganacsiga iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida diyaaradda turkish airways ayaa maanta cagadhigatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho kadib muddo laba toddobaad ah oo aanay halkaasi fadhiisan qaar ka tirsan madaxda shirkadaha dhoofka ee xiriirka la leh diyaaradda turkish ayaa v o a u xaqiijiyey in duulimaadkan aanu ka mid ahayn kuwii caadiga ahaa ee ay muqdisho ku tegi jirtay hase yeeshee ay maanta siday xamuul ay leeyihiin turkiga soomaaliya jooga mas-uuliyiinta turkish ayaa xakinta duulimaadyadii ay diyaaradahoodu diyaaradoodu caasimada soomaaliya ku tegi jirtay ku macneeyey sabab la xiriira cimilada muqdisho oo aada u xumayd iyada oo dabaylo xoogani ay maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayeen saraakiisha amniga soomaaliya ayaa horey u sheegay in ammaanka garoonka diyaaradaha aadan cadde aada loo adkeeyey islamarkaana hanaan cusub oo baaritaano ah lagu soo kordhiyey wixii ka dambeeyey qaraxii lala damacsanaa diyaaradii daalo horaantii bishan maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa lagu arkayey guddiga waa gegida iyada oo dadka dhoofaya iyo kuwa soo degaya oo mas-uuliyiin iyo rayidba leh si isku mida loo baarayo wararka aanu helayno ayaa sheegaya in duulimaadyadii turkish airways ee caadiga ahaa ay dib u bilaaban doonaan toddobaadkan gudihiisa qaramada midoobey ayaa sheegtay in colaadaha ka jira dalka afghanistan in ay sababeen dhimashada in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo rayid ah sannadkii dhammaaday sidoo kalena waxay sheegeen in dadka xiisadahaas ku dhaawacmay ay gaadhayeen ilaa toddoba kun iyo shan boqol oo kale tiradan ayaa afar boqolkiiba ka badan dhimashooyinkii iyo khasaarihii dhacay sannadkii hore ee laba kun iyo afariyo toban howlgalkan qaramada midoobay ee dalka afghanistan ayaa sheegay in tiradani ay noqonayso khasaarihii ugu badnaa ee rayid ah ee soo gaadha tan iyo sannadkii laba kun iyo sagaalka
xaakim ka tirsanaa maxkamadda ugu sarreysa dalkan maraykanka oo lagu magacaabo antonin scalia oo ahaa shaqsiga ugu muddada dheeraa ee maxkamadda sare ayaa geeriyooday iskaaliya ayaa si caadi ah ugu geeriyooday isagoo hurdaha dhismaha layidhaahdo sibole creek ranch oo ah goob raaxo loo tago iyo nasiino oo ku taala koonfurta galbeed ee gobolka texas ee dalkan maraykanka iskaaliya waxa uu ahaa nin muxaafid ah waxaana ay da-diisu ahayd sagaal iyo toddobaatan sano waxaana maxkamadda sare u magacaabay madaxweyne ronald reagan sanadkii kun iyo sagaal boqol lix iyo siddeetankii guddoomiyaha maxkamadda sare john roberts ayaa isagoo xaqiijinaya geerida iskaaliya waxa uu ugu yeeray inuu ahaa qof leh karti badan islamarkaana leh khibrad sare oo dhinaca garsoorka ah oo xishmad iyo aaminaad sareba u hayeen saaxiibadii
kooxaha u dhaqdhaqaqa dadka reer siiriya ayaa sheegay in dalka turkiga uu maalintii labaad duqeeyey dagaalyahanada kurdishka ah ee ku sugan waqooyiga dalka siiriya taas oo ka dambeysay kadib markii ay digniin ku siiyeen in ay tallaabo qaadayaan haddii ay dareemaan halis kaga imanaysa dhinaca dalka siiriya guddida xuquuqda aadanaha ee dusha kala socda xasaradaha dalka syriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegay in duqayntan lagu bartilmaameedsaday goobo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada alebo waxaana halkaas ku dhintay laba ka mid ah kooxaha kurdiyiinta ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ayaa sheegay shalay sabtidii in xogaga kurdiyiintu ay halis ku hayaan magaalada ku taala dalka syriya ee azaz taas oo wax yar uun u jirta xuduudda dalka turkigu la leeyahay dalka syriya shaqaalaha gurmadka ee taiwan ayaa soo saaray guud ahaan dadkii haray ee dhibaatadu ay kasoo gaartay dhulgariirkii dhowaan ka dhacay halkaasi meydadka ayaa sabtidii laga soo saaray dhisme ku yaala taiwan oo ku yaala magaalo ay ku nool yihiin ilaa iyo laba milyan oo qof mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in dad gaaraya ilaa iyo boqol lix iyo toban qof ay ku dhinteen dhulgariirka cabirkiisu ahaa lix dhibic afar badi dadka dhintay ayaa waxa ay ku jireen meesha la yidhaahdo weygwan oo ah dhismayaal ay dadku degan yihiin oo isdul saaran oo soo dumay qofkii dhisay dhismahaasi iyo laba nin oo kale oo lala xiriiriyey qaabaynta dhismahaasi ayaa la xiray iyadoo laga shaki qabay inay sameeyeen khayrul mas-uulnimo
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa abaar aad u daran ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan somalilan mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegaya in xaaladda nolosha dadka iyo duunyadaba ay aad u daran tahay roobab aan di'in aawadeed madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa booqday magaalada baki oo ka mid ah dhulka ay abaartu ku dhufatay haashim cumar good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada boorama
iyada oo ay gobolka awdal ay ka jirto xaalad abaareed oo saamaysay dadka reer guuraaga ah iyo deegaanada beeralayda ah ayaa waxaa maalintii shalay ahaydna ka bilaabantay qaadashada kaadhka doorashada somalilan ka dhici doontaa sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka haddaba waxaan wax ka weydiinay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayrici gurmadka ay u baahan yihiin dadka abaaruhu haleeleen ee hayaanka ku jira iyo qorshaha qaadashada kaadhka doorashada somalilan ee laga bilaabay shalay gobolka awdal sida ay u wada fulayaan runtii halkan gobolka waxaan soo galnay maalintii bisha tobanka bisha ahayd arbacadii runtii diiwaangelintii waxay ka bilaabantay saddex iyo tobanka bisha oo maalintii sabtidii ahayd shalay guud ahaan si wanaagsan ba uga bilaabantay xaaladda sida maanta gobolka awdal taala waa xaalad aada iyo aada runtii u adag waxaan socdaa gaaban ku tegay degmada baki oo aan runtii aan ku soo arkay runtii waxaa laga gaxle dhul aada moodo in laba sana aan roob ku diin oo geedkii iyo dhagaxii dhulku isku ekaadeen runtii xaaladda maan taagani xaalad aada biniaadnimo aada aada iyo aada u lidataa ka jirta xaalad maanta diiwaangelin oo maarata qarankana gala maahayn haddana runtii ilaahay baa isku beegay inay diiwaangelintii waktigii loo qoondeeyey iyo abaarta isku beeganto emergency buu dalka iyo runtii ku jiraa maarata dhulkaan soo arkay haddaynan yani marka danta yare la eegaya maarata xagga doorashooyinka un laga fikir haddaan laga fikirayn doorasha dib dhacsan lahayn runtii maanta xaalad gobolkan dad laga diiwaangeliyahay aad iyo aad boogta gobolkan iyo gobolada kale galbeedka la midkaaba haddana waxaan dad ku boorinay inay dadaalaan oo iyadoo dhibtaas haysato haddana tana tahay arrin qaran oo diiwaangelintu arrin qaran tahay oo waxay doorashooyinka dalka lagu saxeeye ay tahay waxaan ku boorinay in maarata iyagoo dhibtaas haysato haddana inay dadaalaan intitaalkooda marka runtii aad iyo aad baan u soo dhiirigelinay deegaanadan soo marnay iyo magaalada madaxda gobolka wadana joogno maarata aan qaybihii bulshada kala duwanaa aan kala shirnay siday maarata dadkana u taakulayn lahaayeen iyaguna isku caawin lahaayeen isla markaana diiwaangelinta aad aada uga howlgeli lahaayeen mudane madaxweyne ka xukuumad ahaan idinku gurmadkii aada ugu tala gasheen iyo baaqii aad jeediseen hay-adaha caalamiga aad u jeediseen goormay dadkan soo gaari doonaan maadaama ay xaalad abaar oo aada u adag ay hayso runtii waa saad sheegtay waa baaq dheer waan iga jeedinay ilaa waxa lala shiray oo madaxweyne jamhuuriyadda somaliya la shiray ganacsatada dalka intaynan maaratayn beesha caalamka gacmaha loo fiiqin inaguna iscaawino marka iyadoo ilaahay kulley gacanta ilaahay wax walba ka weynta ilaahayna ka rajayn inuu deg deg gurmad inagu soo fidiyo waxaan rajaynayaa in maarata weega soo socda deg deg wixii maarata laga helay ummadda reer somaliya laga helay iyo wixii beesha caalamka laga helaba in deg deg hawsha loo soo dhaqaajiyo waa sababta aan ugu hadhay waftigeena hoos aan u kaco oon ugu noqonayo hargeysa oon madaxweyne ku wada hadalnay in maarata hawsha emergencyga aan ka soo howlgalno haashim sheekh cumar good v o a boorama
dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciida ayaa xisbiga talada haya somalilan ee kulmiya iyo xisbiga kale ee mucaaridka ah ee wadani ku eedeeyey inay olole ku dhex wadaan diiwaangelinta codbixiyaasha ee ka socota somalilan iyagoo isticmaalaya dhaqaalihii dalka gudoomiye faysal cali waraabe oo maanta u warramay wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda abaareed ee somalilan ka taagan oo ku soo beegantay diiwaangelinta
horta marka hore ilaahay mahadi weeye marka labaad waxa weeye diiwaangelintu waxa weeye waa furaha u horeeya ee doorasha ku suurta gasha weeye horaan usha waxaan doorasho aan diiwaangelin lahayn waa neef aan la qowracin oo xalaal maaha waa tii nagu dhacday dowladii hoose inagu dhacday weeye waana soo aad iyo aad baan u baaragayaa dadka ka shaqeeyey iyo commissionka iyo gobolka ka bilaabantay sida wanaagsan ee xaragada leh ay ugu ay ay nagu dhamaatay ilaahay mahadina weeye maanta somaliland ogtahay inaan abaari jiraan inaan haddana aynu awoodii haddana saarnay isbarbar wadno diiwaangelintiina oo waa wax ku yar adduunka wadan yaroo la aqoonsan oo ilaahay subxana wataala saa dadaalkaa sameynayaan shacabka reer somalilandna waan waan waan baaragaya
hadda way socotaa gobolka labaad bay ka socotaa gobolka awdal bay diiwaangelinta ka socotaa dhammaan mas-uuliyiinta xisaabta badankooda way ku maqanyeen oo halkaasay ka wadaan dadka wacyigelinteedii bay sheegeen inay wadaan ay bulshada ku wacyigelinayaan ay gaarka qaataan iyo taaseed u aragtaa wacyigelinta iyo madaxweyne ku-xigeenka baa ku maqan gudoomiyaasha xisaabta labada xisbiya kalaa ku maqan taaseed u aragtaa horta wacyigelin maaha tani waa waxa weeye waa campaign ay wadaan labadan xusbi ee dowladdu ka kooban tahay midna baarlamaanka haysta midna dowladda haysto executivekii waxay isticmaalayaan waxa weeye dhaqaalihii dalka weeye waxaan u arkaa inay tahay arrin xaala xaaraana saddex xusbi waxa weye inay isku mid ahaadaan waad ogtahay oo muraaqibiintii magaalanayeen xusbiyada lacagtii toddoba boqol iyo konton kun oo dollar bay noqotay waxay ahayd inay international committee dowladdu bixiyaan dowladdu waxa ma bixin kana yidhaaheen international committee ma bixin karino waxaa dhacday inuu midna baarlamaanka lacagteedii ka qaaday uu isagu sikeeyey midna dowladdu siisay oo anagu aanan muraaqibin meeshii geysan inkastoon arkaa in muhihiba ahayn doorkan oo imika beelu isdiwaangeliyaan arrin xusbiga u taala aan ahayn anaga waxaa noo taala inaan eegno sida wax u socdaan sida anu aan u mari jiray sidaan wacyigelinta aan bariga tegey in laga qaata diiwaangelin baa soo socotee dee campaign mayn ahayn waa tashiilaha campaign maaha laakiin hadda waxaan arkaa inay foolxumo ku tahay dalkii oo abaari ka jirto oo biyo la-aan ka jirto oo xoolihiisaa u dhimanaya dadka u dhimanayaan in intaasoo boqolo kun lagu isticmaalo ood ay wadan iyo kulmiye inay ku isticmaalaan isdoolatusi ay labadooda isbaritamiyan ood moodid inay labadooda quri meesha ku jiraan tartanka tartanka bila marka waxaan u arkaa inay fawda ka taagan tahay dalkiina aanu sharci jirin qofba wuxuu doonay maskaxiis kusoo dhacda ayuu sameynaya dabcan iyaga laftirkoodu waa murashaxiin oo dee saddexdooduba markaad eegto madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiya iyo weliba hadday noqoto gudoomiyaha wadaniba waa murashaxiin hadda iyaga laftirkoogu ay yidhaahdaan ay bulshadii gubaabiyaan ala si kulmaan taa maxaa ku jaban waxa weye horta musharaxnimo hadda lama gaadhin waxa weeye in masalan madaxweynaha iyo ra-iisal baarlamaanku shaqada ra-iisal baarlamaanku barten job maaha waa inay full job noqota inuu marka hore laba meel isku haya qalad bay ahayd oo laba shaqo isku haya marna ta xusbiga taga marna ta qabtaa waa baartay shabu ka dhigay xusbigii inuu awoodii baarlamaanka isticmaalana xaq uma lahayn markii hore ka caban madaxweynaha xafiiska fadhiya ee nala tartamaya ka caban jirnay ee maqanisimkii haysta hadduu imika baarlamaanka ku darsamo de waxaan u arkaynaa inaan marna aan saaxada siyaasadda somaliland aan tartigu aan level garaysaneyn waxyaan doonaa inaan sharci kasoo saarno insha allahu taala markaan wadanka qabano aan shuruuc soo saarno markaan waxaan u arkaa inaan tan ahayn wacyigelin ee campaign baawara la bixinayo msha la dhigayo wixii campaignka la samayn jiray ay sameynayaan ku tartamayaan taas waxaan aragnaa inay tahay sharci daro waxaan aragnaa aragto ninba wuxuu doonay samey nobody is accountable to anybody oo central authority uu meesha kasii baxayo ayaa nooga muuqata laakiin xubno ka mida xisbigaaga iyo laftarkoogu furitaankii diiwaangelinta iyo shaacintii way ka qayb galeen gobolka awdal way ku sugan yihiin markii togdheer laga shaacinaya ama laga furaya way ku sugnaayeen xisbigaaga laftarkiisu maanu qayb ka ahayn inuu halkaasi joogo oo uu ololahaasi iyo weliba daafurka diiwaangelinta joogay daafurka waa sharci taatuto sidaas aan samayn jirnay kulmiya oo ka odwahayn laakiin waxay maanta labadan xusub sameynayaan labadan guddoomiye sameynayaan waxa weeye wax aan hore inoo soo marin adduunkana aan caan ku ahayn dowladnimadii ka baxsan system government ka saarsan sharci ka baxsan cid qabatan aan lahayn marka arrintani waxaan u arkaa inay tahay arrin yani aan moral xitaa moralka sax ku ahayn maanta dadkeeniyo baahan oo biyo u baahan intaas intaas ku- lacagta ku isticmaalayaan eh, eh, intaasoo embiye baxayaan intaasoo wasiir baxayaan kharashkaas iyagoo biyo la geeyo oo seyac la geeyo dhulka abaarta waqooyi la geeyo ayaa kaga habboon markaan waxaan u arkaa inay tahay reer iyo ba reer ba inaynu nahay maanta ayaan aragnaa oo sharcigii aan iska tuurnay taasna waxay keenaysaa hadda eeg haddaan sharci ku shaqayn oo dowladnimadu xoog yeelan waxay noqonaysaa qabaa'ilka maanta caytamaya ee tvka caytamaya inay ka tagto cayndaas oo gacan laiskula taga oo halku ka bilaabmaan civil warska iyo tribal conflict ku bilaabmaan anu markaa waxaan leeyahay dowladda degdeg ha laysku yimaado waxba inaga qaldan aynu shirno dib ha loo shiro maanta saan somaliland ku socon mayso in maanta reere iscaayaan laysku caayo reer reer reer reer reer mataqaana dee dowladnimadii meesha meesha ka baxaysa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe oo u warramaya wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakeen maxamuud shirwac waxaa dhegaystayaal naga xusuusinaa inaanu la xiriirnay labada guddoomiye ee kulmiya iyo wadani xubno wafdigooda ka mid ah oo aanu la hadalnayna waxa ay sheegeen inay ku guda jiraan kormeer goobaha diiwaangelinta ah ee gobolka awdal marka ugu horreysa ay noo suuro gashana aanu la hadli doono
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan oo washington si toosa idinkaga imanaysa magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland waxaa dhowr iyo labaatan sano kadib lagu qabtay tartan loogu magacdaray tartanka dib u soo nooleynta dhaqanka soomaalida barnaamijkan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka jubbaland ayaa waxaa ka qayb galay tartamayaal ka kala socday xaafadaha magaalada kismaayo kuwaasoo intii uu tartanku socday soo bandhigay arrimo ku saabsan dhaqanka soomaalida wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo hidaha maamulka jubbaland cabdinuur cali aadan ayaa wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed uga warramay barnaamijkani
Ee, runtii dhaqanka iyo hiddaha waa waxa soomaalida ay iyada leeyihiin waxaa loogu magac daray toddobaadka soo noolaynta dhaqanka iyo hiddaha iyo farshaxanka iyo iyo looga talagalay muddo toddobaad hoo socday iskuulaadka ku tartamay maxaa la dhihi artiistihii iyo dhaqankii waddankooda u lahaan jiray Ee, waxaa ku tartamay cayaaraha noocyadooda kala duwan Ee, hadday noqon lahayd fanaaniinta kooxaha waxaa ka mid ahay gabayada heesaha waxaa lagu tartamay eh, ciyaaro fara badan oo kabeebeyda saarka ee, dhaantada ee, runtiina wax aad looga bogay noqotay ee, waxaana lagu qabtay oo markii hore lagu daha furay ee, xaafadaha ayaa lagu soo furay ee, anigoo wasiirka ah furay xa- xaafadda calanley oroteyshankeeda lagu furay kadib waxay soo martay iskuulka ee, jubba ayaa isagana maalinta kale laga dhigay maalinka maalmo kale waxaa laga dhigay hoolka weyn ee haweenka ee, ee, maxaa jubbaland ayaa lagu dhigay Ee, maalmihii ugu dambeeyna waxaa lagu dhigay ee, xarunta weyn ee shirarka ee dowlad goboleedka jubbaland ee daawad Ee, runtiina maalintii xiritaanka waxaa kasoo qal- kasoo qayb gashay ugu yaraan laba kun iyo xoogaa oo dad ah laba kun iyo saddex boqol laba kun iyo laba boqol dad ku dhow runtiina wu- ee, dadkana dhaqankooda iyo hiddahooda inay nooleeyaan ayaga ayaa laga rabaa ee, bulshada isdhex gasho Ee, waxaana loo gol lahaa arrintaas ee, nabadda inay qayb ka qaadato isdhexgalka isfahamka dadkii runtii way u bogeen oo habeenkii ilaa afar saac halkaas ayaa la- uu xiritaanka ugu dambeeyey habeen kastana saddex saac ayay gaari jireen marka arrinta saasay ahayd walaal waa gartay ee, xa- ma xaafadaha magaalada ayaa ka qayb galaya ها xaafadaha ka qaybgalay iskuulaadka ka qaybgalay ee waxaa ka qaybgalaya kooxaha kala duwan ee ka dhisan jubbaland inta waa ka qaybgalayeen Ee, waxyaabaha aad ugu talagasheen in dhaqankii dib loogu soo nooleeyo oo lagu soo bandhigay tartanka maxaa ka mid a waxaa ka mid ahay ciyaaraha noocyadooda kala duwan ee artiistnimada waxaa kaloo ka mid ahay ee, dadku hadda waxay barteen waxa la yidhahda bac inay wax ku qaataan waxaa ka mid ahay dambiilaha in wax lagu qaato katiifadaha bahalahan la yidhahda ee dibadaha laga soo iibiyona in la joojiyo dermo oo u kala baxa makeeka jaafi maxay ahayd salli nooc walba leh ayagoo la hardhay wixii oo dhanaa la sameeyey wixii aa la keenay runtii waxaan u bogay dambiilaha oo dhaqan noo ahaan jirtay oo haweenka hataa markay laafyoonayeen laafyadooda u toosin jiray iyo hadda bac lagu bedelay bacdi waxay keentay dhibaatooyin fara badan waxay keentay environmentki wax u dhinto xoolihii dhibaato ku keento ee, nadaafadii dowladii hoose maalin kasta ee laga yaabo ee in subaxda haddii la xaq galabtii haddana ay sidii tahay marka wixii oo dhan in laga tanasulo oo loo gudbo wixii soomaali dhaqan u lahaan jirtay cawdii waa haasanaa mayraxdii waa haasanaa dhirtii waa haasanaa marka go-aankaas ayaa ayaa barnaamij barnaamijyadaasa loo qabtay saasa laga gol lahaa dhanka ciyaaraha oo kale ee soomaalidu waxay leedahay ciyaaro hidiga dhaqan kala duwan waxyaabaha la soo bandhigay maxaa ka mid a waxaa ka mid ahay sida saarka dhaantada kabeebeyda baraanburka disowga ee, disowga oo caan soo jireen ka ah waamo oo u gaar ahaa iyo saarka oo runtii ee, ee, aalto jubba iyo baaso jubba aad looga ciyaara asagana waa la soo bandhigay way ku tartameen kaalinta koowaad waxaa galay saarka ee, dhaantada kaalinta labaaday gashay disowgana saasuu ahaa ilaa ay kaalinta toddobaadna abaalmarinaa la siiyey ilaa kaalinta toddobaad waxay galayna abaalmarinaa la siiyo oo looga talagalay waana lagu dhiiragelinayay wax badanna way qabanayso dhinacna nabadda ay ka shaqaynayeen oo dadka ummaddii oo dhan isugu timid waxaan u bogay oo aad iyo aad ugu bogay dadka ee, yaryar ee ee, hadda soo koraya ee runtii so- markii ciyaarihii isku duba dhaceen ee ay arkeen dadkii waaweyn oo madaxa ruxaya ayaga way soo istaageen ciyaarihii ay ciyaareen marka waxay ahayd arrin aad u wanaagsan ee runtiina insha allah haddii alla waa markii koowaad haddii alla idmo sanad kasta waa qaban doonaa dilaar wasaaradda way qaban doontaa dilaara maamulka yaa ka taageeraya barnaamijka waxaa naga taageeraya hay-adda tis oo runtii tasiilaadka yar naga bixisay laakiin waxaa toos u wadatay arrintan wasaaradda warfaafinta gaadiidka boosta iyo isgaarsiinta dowladgoboleedka jubbaland oo aniga wasiirkan ka ahay muxuu barnaamijkan kusoo kordhin karaa magaalada kismaayo Ee, runtii wuxuu kusoo korin kar- kusoo kordhin karaa ee, iskuulaadkii wax dhiirageliyey ee, dadkii wax kale ku sheekeysan jiray ama ka sheekeyn jiray meeshaas ee, reer shabaab saas waaye ee, kaasaa kana reer hebela halkaas tagay dadkii dhihi jirine maskaxdooda waxay usoo rogontay in ay ku tartamaan iyagoo kooxo kooxo ah oo soomaalida oo d- jubbaland deganeed dhan ah inay isku tiim noqdaan oo tiim hebelan la tartamayn ay dhahaan waxaa dhacday laba wiil oo walaala ah midna dhaantadoo khatar ku ahaa midna saarka daraad way tartameen kii saarkaa guulaystay kii kooxdiisi marka waxyaabahaas waxyaabaha yacni oo ayaa ayay waxtar u leedahay dilaada Eh, qofka guulaysto oo kale maxaa siinaysin waxaa la sii koob iyo lacag kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo hiddaha ee maamulka jubbaland cabdi nuur cali aadan oo u warramayay wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed
galab axado wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tibinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosana idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galab waliba oo axad aad maqli jirteen ee wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariya halkana ka soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan aynu ku qaadaa dhigi doonaa rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka galmudug oo dhowaantan la aasaasay haddaba maxay tahay sababta xilligan loo aasaasay rugtaasi ganacsiga waxyaabaha ugu qorshaysan in ay ka samayso deegaanada galmudug ee dhinaca horumarinta ganacsiga kaabayaasha dhaqaalaha ee maamulka galmudug iyo arrimo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigaya maxamed cabdilaahi cabdi martello oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha maamulka galmudug oo dhowaantan xilkaasi loo doortay barnaamijka intuu socdo waxaa su'aalo ku weydiin doonaa mudane martello qaar ka mid a dhegaystayaasha haddaba maxamed cabdilaahi cabdi martello isagoo jooga magaalada cadaado ee xarunta ganacsiga ee maamulka galmudug ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray waan weydiin marka ugu horraysa bal inuu dhegaystayaasha uu la wadaago taariikhdiisa oo kooban waxaanuu ku warceliyey bismillahi raxmaan raxiim Ee, anigu waxaan ku dhashay magaalada muqdisho Ee, laakiin waxaan ee, asal ahaan kasoo jeedaa ee, deegaanada galmudug Mhm.
Ee, waxaan imiga ku noolaa ee, dalka ingiriiska Mhm.
kadibna dalka maraykanka oo aan muddo badan joogay ilaa iyo sagaashan iyo sideedii Mhm.
Ee, waxaan kusoo noqday xamar ee, toddoba sano ka hor ee, 2000 sagaalkii Mhm.
si aan basically uga qayb qaato ee, wax soomaaliya ka socda Ee, waxaan leeyahay xaas iyo afar caruura Ee, run ahaantii in soomaaliya lagu soo noqdo sahal ma ahan Mhm.
waxay u baahan tahay go-aan adag oo aad qaadaysid Mhm.
iyo maxaanku idhaahdaa ee, in aad qalbiga gashato inay tahay meeshii lagu dhashay lagu soo gurbaalay wax lagu soo bartay Mhm.
oo u baahan dib in wax lagu soo cesho muddo hadda laga joogo shan sano ka hor ayaan caruur aan carruurtay dib ugu soo ceshay soomaaliya wiil ka mid ah Mhm.
Ee, run ahaantiina maanta dilka sare ayuu dhigtaa laakiin maadaama uu dib aan uga ceshay wadankii waxay u muujisay dadka kale oo dhan in wadanka in lagu soo noqdo carruurta lagu soo celiyo ay muhiim tahay. waxaan sameeyey ee, si loogu noolaado soomaaliya ganacsi waxaan madax ka soo noqday shirkadii telecom soomaaliya oo aan general manager ka soo noqday waxaan ee, in muddo ah ee, senior advisor ama la taliye khaaska ka ahaa dhulka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed Ee, waxaan aasaasay shirkad la yihahdo dhul iyo guri oo ah shirkad ka shaqayso ee, ee, real estate-ka ama dalka iyo guryaha sida magaceeda uu oo muujinayo waxaan kasoo shaqeeyey shirkado fara badan oo ay ka mid tahay shirkad consulting ah business consulting aan xamar ka sameeyey oo iyagana yahdo martelis consulting oo la talin u samaysto shirkado waaweyn oo ay ka mid tahay shirkada korontada weyn ee beco iyo shirkado kale oo fara badan oo magaalada xamuus ku yaala waxaan ka shaqeynaa sidayda sh- shaqo ahaan real estateka laakiin waxaan aada ugu hanweynahay inaan ee, aanan xafiis la fadhiyo ama shirkado qaasa lala shaqeeyo aanan ka shaqeyn oo aan ka qayb qaatay horumarka kale ee socda marka maxaa las dhihi karaa xilligan waa loogu soo beegay abuuritaanka ama aas-aaska xaruntan rugta ganacsiga iyo warshadaha galmudug Ee, horta su-aal aada u fiican annagu suuqa ganacsiga warshadaha hawsha ugu weyn oo ay qabato ama loo aasaaso waa sidii ay is- u aruurin lahayd oo u abaabuli lahayd ganacsiga deegaanka gabar ahaantaasina ay eh, sare ugu qaadi lahayd wacyigooda sababtoo ah dadku waxay ka fikiraan macdan iyo waxyaabo dhulka hoostiisa ku jira wixii dhulka dushiisa saarnaa ayaan dhammayn la-nay sanadka iyo sanla waxaa kaloo jira in eh, ganacsatadu ay kala filiisan yihiin Eh, dadka ganacsigu waxay ujeedada ugu weyn loo aasas ay tahay inay isku keento oo gabanka degmo eh, gobolku hadda eh, de- maamul- eh, eh, dowlad goboleedku hadda uu ka kooban yahay ganacsatadoodii laisku keeno oo loo sameeyo nidaam ay ku ku wada hoos shaqayn karaan oo u sahli karo inay maalgelin eh, sameeyaan ayagu ama ayaga maalgelin lagu sameeyo wata Een, dhulkani barwaaqo badan baa taallo laakiin dadku si kalkeel ah ayay uga faa'idaystaan dadka aan raadinayno oo hadda ugu horeeyana run ahaantii ma aha dadka ajnabiga ah inay soomaaliya yimaadaan maalgashtaan baahi walba ma qabo dadka soomaalida lacag way haystaan wadankay joogaan way ogyihiin waxa ka jira laakiin abaabul dhexdooda ahaa ayaa ka maqan marka midda koowaad waa midda midda labaad faaidan taalle waxay tahay inaan soo bandhigno waxyaabo sare u qaadayo ama improvement ama wanaajinayo ee ganacsigooda waxaa ka mid a in qorshaha ay noogu jirto inaan qabanno shirweynihii ugu horreeyey oo soomaaliya lagu qabto ee ah maalgashiga galmudug shirweynaha maalgashiga galmudug waxaan qorsheynaynaa inaan qabanno lixdanka ama sagaashanka maalmood ay soo socoto taas ay kasoo qeybgeli doonaan dad ilaa saddex boqol oo qof gaaraya ujeedadii ugu weyn waxay tahay inaan soo bandhigno ilaa iyo shan iyo toban lix iyo toban mashruuc oo diyaar ah oo maalgashi u baahan kuwii maalgasha lahaa way joogaan kuwii loo maalgeli lahaa way joogaan kuwii ka shaqeyn lahaa way joogaan taas waxay keeni doontaa marka shaqa abuur fara badan waxay keeni doontaa in qofkii maalgasho lahaa meelo kale oo sida aan la wada soconno ganacsatada xamar maalgashatay ee xamar ama koonfurta maalgashiga weyn ku leh boqolkiiba sideetan waa ganacsatada kasoo jeeta galmudug ayaga laftirkooda waxay u baahan yihiin in la dhiirigalsho la keeno wax la tuso display loo sameeyo kabacdina markay arkaan waxa meesha ka jira ay maalgashtaan waxaa marka aan kusoo gabagabay lahaa qodobkan runtii aan qodob cad u ballaaran ah amnigu waa qayb ka mid a maamulkuna waa qayb ka mid a haddaanu amni jirin maamulna uusan jirin waxba ma shaqeynaya sidaa darteed in la aas aaso runta ganacsiga warshadaha galmudug waxaa hooyo u ah in maanta gobolkii ama de- deegaanadii loo helay maamul goboleed maamul goboleedkaa marka loo helan hawsha laga sugaayo ay tahay inay amniga sugaan shuruucda dejiyaan transparent la yimaadaan inta kalena ee private sectorka oo annaga oo ganacsada ay u daayaan dhegeystaha ugu horeeya ee khadka telefoonka ku jira ayaan soo qabanaya bal dhegeysta magacaaga iyo deegaanka aad joogto iyo su-aasha aad qabto bismillaahi raxmaani raxiim Eh, anigoo ah bashiir gurey shaare ee jooga magaalada gaalkacyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee galmudug su-aasha aan weydiinayo maxaad ka damacsantihiin dhalinyarada reer galmudug dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha maxaa ugu tala gasheenna u samaysaan su-aashaas ayaan weydiinaya su-aasha labaad aan weydiinayo galmudug dekedaheedu aad ayay u liitaan qaas ahaan maba jiraan baa la dhihi karaa maxaa ka damacsantihiin dekedaha arrimaheeda labadaas su-aalood baan weydiinayaa guddoomiyaha rugta ganacsiga bashiir runtii waa mahadsan yahay dhalinyaradu waa xooga ugu muhiimsan ee ganacsiga wada Een, sidaan laga sidaan la wada socono dhalinyaro fara badan baa jirto qaarkood wax barteen qaarkood aysan wax baran Een, ganacsiguna waa meesha keli ah oo dhalinyaro iyo waayeel intaba lagu midoobsiyo sida ganacsigu sidiisaba uu yahay midaan xuduud lahayn xuduudaha soomaaliya iyo meelaha kale ku degan ba isaga goosho annaga marka ujeed- waxa horta ugu weyn oo aan sameynay waxa ay tahay ruuxii ganacsiga ruuxii ganacsiga waxaa la socdo maalgashi maalgashiga waxaa la socdo uu keenayaa shaqo abuur shaqo abuurku wuxuu shaqo siinayaa dhalinyarada faraha badan leh waxaa jira in eh, soomaaliya in muddo ahba ay ka taagneyd waxyaabo aan macno lahayn sida masal finance iyo wax lamid qofka laba boqol doolar lasiiyo qof saddex boqol doolar lasiiyo waxaasi waxay qofka u qaban karto ma aha qofka waxa wax u qaban karo waxa weeye shaqo lacag mushaar fiican haddii taas la heli waayo dhalinyaradu meeshooda joogayaan bisha sarkalkay dib ugu noqonayaan oo ahaa haddii aan shaqo waayo meelo kaloo shaqo aan ka heli karo ayaa jira waxyaabaha rugta ganacsigu ay xooga saaraysa waxaa ka mid ah waa maalgashi warshado in la keeno warshadaha aan ka hadlayna ma ahan kuwii maxaan ku idhaahdaa em, ee, ee, ee, ee, qarashka badan ku baxaya ama xisaabkooda maxaan ku idhahdaa meelo kale inu gaarayo waxaa ka mid ah warshadaha biyaha same biyaha macaani waxaa ka mid ah warshadaha qudaarta ka shaqeeya kuwa maxaan ku idhahdaa xoolaha abatuwaaro maxaan ku dhahdaa xoolaha lagu qalo maxjaro maxaan ku xoolaha lagu diyaarsho oo lagu laga shaqeeyo caafimaadkooda iyo iyo iyo iyo iyo maxaan ku dhaha korintooda waxaas dhan waa shaqa abuur waxaa iman doona marka intaasoo xirfadooda sida xisaabiyayaal iyo quudiyayaal iyo maxaan ku dhahdaa barnaamij diyaariyayaal iyo organisers iyo waxaas dhan lamida marka waxaan aniga aan jawaabta bashiir aan u sheegi lahaa waxay tahay in maantay ay furmatay albaabkii shaqa abuurka sidaa darteedna aan ku rajo weynahay sanabaha soo socda bilaha soo socda sanabaha soo socda in dhalinyarada reer galmudug ay shaqa la-aan ka baabi'i doonto oysan u baahnaan doonin inay ku haajiyaan ama ay aadaan meelo kale dalka gudihiisa iyo dibadda dhegeystahan aynu jaleecno ayaa dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aashaada iyo magacaaga iyo deegaanka aad joogto adigoo ku bilaabay bismillahi raxmaan raxiim magaciigu waa xuseen ibrahim maxamuud oo jooga cadaado aragtideeda haddaan fududeeyo waxay tahay gudoomiyaha rugta ganacsiga awelarkoodu soo dhaweynayaa waxaana u arkaa in la magacaabo ama maaragtay hay-addas la dhiso iftiin cusub iyo waa cusub oo u baryey galmudug midda kale gudoomiyaha waxaan su-aalayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqa la-aanta in shaqa abuur ay ka hesho rugta ganacsiga macquul ma tahay waa mahadsan yahay sidiiba loo socdo magaalada cadaado waxay noqon doontaa xaruntii ganacsiga ee deegadeedka galmudug waa isku raacnay xarunta ganacsiga inay noqoto halkaas waxaan ku diyaarin doonaa oo ka dhici doono sida hadda aan kuu sheegay shirweynaha maalgashiga galmudug waxaa ka dhici doona xaruntii waxaa ka furmi doonta rugta ganacsiga ayagana shaqaale bisin doonto laakiin laba qof iyo saddex qof iyo shan qof oo la shaqaaleeyo amaba si tembrariba loo shaqaaleeyo shirweyne wakti uu jiro inay maxaan ku idhaha dadkaas ay shaqo helaan annagu taas taargetkeena ma ahan hadafkeena waxa waaye shaqo joogto ah oo misaal joogto ah sida keliya lagu heli karana waxay tahay inaan maalgashi fara badan keeno deegaan gees ka gees waa meesha koonfur looga soo galo ilaa iyo yaalkacyo meesha looga galo waa meesha xuduudka etoobiya ilaa iyo badweynta hindiya waxaan aan shaqooyinka abuurno inaan daraasad samayno oo aan yahno war shaqada xagee shaqa la abuuri karaa yaa shaqadaas u qalmo u qaadan karo halka shay rabo inaan u sheego maxaan ku rahay xuseen waxay tahay dhulka ganacsiga waxay ay xeerkeeda ku qoran inay ka fogaato musuqmaasuqa jeclaysiga ee ka qayb qaadashada colaadaha aan macnaha lahayn ee maxaan ku idhahdaa nooc idint ha noqoto oo aan ka shaqeyno sidii qofka joogo galmudug uu shaqo u heli lahaa nomater meesha uu ka yimid iyo cidda uu yahay iyo meesha ka timid haddii taas aan sameyno isdhexgalkaas uu bilowda waxaan anigu aan rajeynaya haddii ilaah in shaqa la-aanta laga baabi'i waa tahay haddaan su-aal kale raacsado ee mudan martelo waxaa jirtay in dhowaantan adiga iyo wafdi ee aad ka mid ahayd madaxweynaha galmudug oo hogaaminaya aad ku gaarteen magaalada hobyo oo aad sidoo kale soo indhendhayseen dekedii magaaladaasi iyo arrimahaas maxaad inooga sheegi karaysaa oo socdaalkiina wuxuu ku saabsan sidan su-aal aada u fiican waaye waxaan la fasleeyaa wax kale maan wax weeye anigu marka koowaad oo aan hor yimaado marka koowaad ayaa isagana way ahayd runahaantii wax tirada qalba anagana ka qabin haddana waa isla socotaayo soomaalida waa meel kasta oo soomaaliya kuma iyo degi jira markii aan cadaadicinay run ahaantii wax badan baa kasoo bedelay markii madaxweynuhu uu yirina ilaa ilaa waan baxaynaa waxaan tegaynaa hobyo dhul waxaan soo marnay aad u ballaaran oo run ahaan aad u barwaaqo ah xoolaha iyo xoolaha iyo dadkuna aad u farax u faraxsan yihiin markaan hobyo imidna run ahaantii wax weyn baa kasoo bedelay sababtaa waxaan ku nimay iyadoo maxaan ku dhahdaa maal maal maalgashadayaal ajnabi ah ay joogaan oo imaa markaas imaanayeen maxaan ku dhahdaa injineero iyo niman maalqabeena isugu jiray waxaan kaloo aan nimay iyadoo maamulkii hobyo maamulka la dhisayo oo la wado oo lagu dadaalayo sida looga shaqeyn lahaa sidii magaalada ay magaaladii ay ahaan jirtay boqolaal sano ka hor ay dib ugu soo noqon lahayd markii marka aan hobyonimada waxaan go'aansanay diyaaradii xataa aan xamarka ugu noqon lahayn waana midda aan rabo inaan la sheergalayo ama aan la wadaago dadka dhegeysanaya barnaamijkan in aniga shaksiyan iga go-an tahay xafiiska ayaada inaan dib ugu soo noqdo inay iga go-an tahay inaan muqdisho joogitaankeeda aan aada u yareeyo inay iga go-an tahay inaan qof kasta oo aan aqaano aan ku cajiilno inay yimaadaan halkan waayo jidka la marayo iyo dadka laga kulmayo iyo waxa la arkayo ayaa wax la siista aysan ahayn waxaan u sheegaya madaxweynaha xalay maraan wada fadhinay in aan jamacsanaha inaan xaaskeyga ciyaalkeyga keeno oo ay ugu yaraan bil ana laba bil joogaan waxyaabaha aan ka wada hadalna waxaa kamid ahaa in laga laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa meelo dadku degaba oo real estate-ka oo aniga xirfadeyda ah ay uga banaan tahay shaqo aada u ballaaran marka waxaan filayaa dadka dhegeysanaya barnaamijkan maanta inay markay kasoo qayb galaan shirweynaha maalgashiga galmudug inay heli doonaan fursado aada u fara badan ay kamid tahay real estate-ka xoolaha beeraha waxaa la yaabaa in meeshaan beero badan ka baxaan oo wax badan oo miro badan oo lislahay koonfurtooyi ka baxaan laga helo anigu ma aaminsan intaa- inaan imaado markaan intaan imaan ka hor waa tahay marka waxaan leeyahay hobyo eh, waa magaalo runtii shidan Eh, hadda way dilansan tahay runaantii marka waa bilsha way dilansan tahay sababtoo ah wax horumar laguma sameyn muddo fara badan laakiin marka maamulka loo sameeyo de kadib islaydana ay bilaabato waxaan rajaynayaa in magaalada ugu biisistaan ay noqon doonto galmudug haddii ilaah yiraahdo Eh, laakiin dad badan baa isweydiin karaa eh, mar haddaad tiri markii ugu horreyso habyo tagay markii ugu horreyso cadaado tagay nolosheeda inta badan muqdishoan kusoo qaatay iyo qurbaha marka marteelo muxuu kusoo kordhin karaa rugtan ganacsiga mar haddii een, joogitaankiisii iyo een, imaanshihiisii deegaanada galmudugba ay qariib ku tahay arrintaas maxaad uga jawaabaysaa su-aal aada u fiican wey waa la weydiiyey maalintii mashruucan eh, doorashadii habeenkii dhaciisa waa la weydiiyey dadka badan baa soo galay anigu run ahaantii nin jaba halkan usoo doontay ma ihi ma ihi nin u yimi halkan inuu eh, xil ka qabto muddo fara badan muddo fara badan baan joogay soomaaliya oo aan dalal waaweyn oo ilaa heer wasiir xataa aan raadsin karin laakiin halkan waxaan u imid in xirfadii aan eh, ka hayay xamar oo ahayd eh, la taliyo ka ahaa runta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliyeed oo aan la socday siday wax marayaan iyo sida waxaan loo sameeyay inaan ka qayb qaato arrinka hadda aniga inaan gudoomiye ka noqdo runta ganacsiga iyo warshadaha galmudug run ahaantii waxay soo kordhinaysaa oo keliya waa inaan xirfadeyda keeno inaan marketeer fiican u noqdo aniga serviceman baan ahay Eh, waxaan serviceman u noqonayaa galmudug haddii arrinkan ay hirgashaan insha allahu tacaala qof kasta oo jabadan eh, soo qabsado ama yimaado ama xilkan eh, lagu doorto yimaadana waxaan rajeynayaa inaan u naafi doono uga tegi doono arrin aada u fiican ama xafiis ama barnaamij shaqeynayo oo lagu daydo waa tahay ganacsigu ma ahan four point five wax shaqo ah kuma lahan ganacsigu shaqo kuma lahan waxa- waxaa la keeni karaa nin ajnabi ah oo runta ganacsiga warshadaha galmudug ka noqdo maxaan ku dhahdaa eh, gudoomiye ka noqdo ama agaasimaguud ka noqdo bal markan dhinaciyo khadadka telefoonka aan jalaaco dhegaystahan ayaan fursad siinaya dhegaysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha adigoo ku bilaabaya magacaaga su-aashaada iyo deegaanka aad joogtid magacayga waxaa la yidhaahdaa sheekh liibaan xaaji maxamuud xuseen waxaan joogaa degmada caabud waaq gobolka galgaduud waxaan rabaa inaan su-aalo weydiiyo eh, madaxa cusub oo hadda loo magacaabay rugta ganacsiga galmudug su-aasha koowaad aan weydiinayo eh, sidaan ognahay soomaalidu waxay wax ku qaysataa oo haddeer xataa madaxda u sarreysa ka doodaysay horta magacaabistiisu inay ku timid four bonty five iyo inay ku timid deegaan iyada su-aashaas marka hore waan weydiinayaa waxaan kaloo su-aali lahaa su-aalahaas hore haddii la iga jawaabo laba su-aalood oo kale midda koowaad waxaa weeye magacaabistiisu maxay faa'iido usoo kordhinaysaa ganacsiga ka jira eh, deegaamadan een, een, waqooyiga deegaamadan waxaa la yidhaahdo een, een, galgaduud iyo mudug Eh, mideeda labaad een, ganacsiga maxay ka bedelaysaa magacaabistiisu oo u kordhin kartaa labadaas su-aalood oo kalena su-aalahayga horaan ku lifaaqi lahaa sheekh wadaal waa mahadsan yahay dhismaha ruuxa ganacsiga warshadaha ee galmudug eh, ma bilaabin shalay ido raas muddo dhowr bilood ayuu soo socotay intii maamul gol dowlad goboleedka waa dhismihiisa uu soo socday Eh, waxaa la isla doonayay eh, sidee loo qabtaa hagee lagu qabtaa eh, yaa ka qaybgalaya iyo wax lamida Eh, waxaan wada tashi la sameynay bu-aalo fara badan Eh, waxaan xasuusinayaa sheekh liibaan wax kasta oo bilowdo cid un baa bilowda Eh, anigu waxaan arkay inay ahayd kasal u baahan in la bilaabo Eh, maanta in la bilaabo oo aan laga baahayn dib looga Eh, waxaan bilaabnay inaan waafashiyo badan xamar ku sameynay eh, dad badan ka qaybgelinay Eh, ideal ugu keenay oo dowladda ugu keenay oo soo baxdo anigoo creditka amaba eh, maxaan ku dhahdaa siinayo eh, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha galmudug eh, mudane eh, cabdiradiif oo anigu aan horey u aqoonin oo aan bartay muddo hadda gaaban markii aan la fadhiisanana fikrado badan igu kordhiyay fikradihii igu kordhiyay waxaa ka mid ahaa eh, aniguna fikradahaas inta badan waa qabay in xulka ganacsiga iyo warshadaha galmudug ay noqoto wax dadka reer galmudug ay leeyihiin ama ha joogaan kuwa deegaanka eh, ganacsiga kule ama ha joogaan kuwa kasoo jeeda ee meelaha kale sababta lama inkiri karo ama lama xaqiri karo kuwa xamar ka shaqeeya kuwa kenya iyo Ethiopia ay ka shaqeeya maxaan ku dhahdaa imaaraadka kuwa ka- sudan iyo South Africa ka shaqeeya kuwa maraykanka iyo ingiriiska iyo dhulalka kala deganba oo kasoo jeeda iyago ganacsiyadooda waa qayb ka mida dhulka ganacsiga warshadaha galmudug sababta ay kasoo jeeda waxaa marka dhacday in fikradihii la keenay ee lagu daysareeyey in qabanka degmo oo ay ka kooban tahay een, een, maamul ee, dowlad goboleedka galmudug een, ee, laga looga yeero dad iyagu ganacsi kule oo la yaqaano tiim kalena oo aniga aan ku jirana aan xamar ka nimaano oo fara badan Een, meesha waxay u baahnayd ee, in marka hore la maalgeliyo oo la keeno maxaan ku idhaahdaa ee, in la qabto shirki uu dhaco kulankaas falfadhigaas waxaa kaloo u baahnayd in laga wada hadlo heerkii iyo axdigii ee, rugta in xataa qarash aan ku bixinay sidii aanu sumo fiican iyo maxaanku idhaahdaa iyo eh, suul fiican aan ugu heli lahayn eh, rugta waxaana hadda u muuqataa inay tahay rug aada cad oo ah jiritaankeeda dhismaheeda iyo hebe waxaa marka hadda yaallo hadda guddoomiyihii unbaa la dhisay laakiin ballanka socodka waxay tahay in degmo walba oo kamida degmooyinka galmudug ay samayso ay la timaado guddigeedii ganacsiga degmada oo rugtan ganacsiga ay noqoto grassroot chamber of commerce Right.
aysan noqon mid banaanka laga keeno ama qof ama dad gooniya ay samaystaan sidaa darteed cabud waa tiim badan baa nagala jooga oo haddoodan aniga ila jooga eh, eh, eh, eh, hobyo oo safarka iyaga nala socday oo nagu yiri dadka qaar ma hadday ka noqnoqdeen annagu ma noqonayna waa in raacayna cabudwaaq waa laga joogay balanballe waa laga joogay dirsunad waa laga joogay Eh, waxaan kuraa agaago iyo baalkacyo iyo hobyo iyo dhammaan deegaanka dhowr deegaana laga joogin way jirtaa iro ka jira awal laakiin ruutan ganacsi waxay ku salaysnaan doontaa golaheedu uu ku sala guddigeeda fulinta ku salaysnaan doonaa tobankaas degmo ay ka kooban tahay waxaa kaloo ku jiri doono qiyaas barada wakiilada wakiila u samay doona qiyaas barada kasoo jeeda galmudug waxaa kaloo aan ku dari doonaa nimanka ganacsatada ah ee galmudug kasoo jeeda ee xamar hantida badan ku haysto la tirteeda waxay u baahan yihiin in maqaalin maqaalinta lasoo gelsho sababtoo ah eh, dhulkaas bay kas- dhulkan bay kasoo jeedaan haddii ay daaro badan yahaan si badan xamar ka tabceen waxaan u baahana inay xoogaa kusoo celiyaan galmudug marka juhdi badan baa la geli doonaa markaan ka jawaabo su-aasha muxuu kusoo kordhi doonaa anigu waxaana isku xire abaabule eh, maxaanku idhahdaa eh, taladana waxaa iskale guddiga fulinta ayaa yeelan doona hurta ganacsiga hurtan ganacsiguna waxay noqon doontaa hub ganacsi oo dimuqraati ah oo aan rabno in tusaale ay u noqoto rugaha ganacsiyada kala duwan ee dalka ka jira hadda ilaaha yeelo marka waxay ahayd mid eh, dhinaca kale doorasho lagu doortay oo aysan ahayn en, magacaabis absolutely no Eh, ab- markii ugu horeysaan sheegnay in Mm.
aynan diyaar u ahayn hadda ka hor baan kulanay eh, madaxweyne cabdikariim Mhm.
Eh, waxaan kaloo aan eh, la- aan la kulanay wasiirka ganacsiga anagaan ka wada hadalnay waxay ahayd sidii transparencyga ahayd ee muuqatay ee loo doortay dowladda ee maamul goboleed maamulka galmudug in loo doorto rugta ganacsiga waa tahay waa tahay dhegeystihi ugu dambeeya ayaan kusoo qabanayaa Ah, magacayga maxamed waaye waxaan joogaa beledweyne su-aashaan weydiinaya gudoomiyaha eh, rugta ganacsiga ee galmudug waxaa waaye maxay tahay istiraatiijiyadda ugu aadan kobcinta iyo abuurista dhaqaale xoog badan oo deegaanadaas ka hirgalaan suuragalse ma tahay in ay ku guuleystaan ilihii dhaqaalaha ee gobolka sida dekada iyo garoomada iyo warshado sanaaciya oo ummadda ay ka faa'iideysan karto waa su-aasha aad waa su-aasha runtii oo u mudan in lagu soo xiro eh, barnaamijkan Een, galmudug waxay qabtaa een, eh, resources ama een, khayraad aada u fara badan Een, sida hadaayo heerkeeda ku bilaabay eh, kuwa dhulka hoostiisa ku jira intaana gaarin kuwa dhulka korkiisa jira baa la dhamaylaya Een, qorshaha iyagu wuxuu yahay in aan dejino oo een, sektorada ama qaybaha runta ka koobanta waxaa kamid a qayb layahay cilmi baaris waa research and development ama r n d loo yaqaan waxaan samayn doonaa inaan baaritaan ku samayno waxyaabaha sida degdegta loo maalgelin karo waxyaabaha u baahan medium time maxaan ku rahdaa waqtiyada eh, aan fogeyn iyo waxyaabaha u baahan maalgelinta culus dekadii hobyo oo ah maalgelinta culus ay ka mid tahay ee barnaamijka lagu socdaa sababta ah dekad iyo eerdoor la-aan gobolkani ma shaqayso taas waa mid aada muhiim u ah waxaa kaloo muhiim u ah in la helo wadooyin sababta infrastructure la-aan dekada alaabta kasoo baxdo wadda ay soo martay ay u baahan tahay wadooyinku aada bay taabaan u yihiin walow aan maalin dheer la kulan niman wada eh, shirkado adaadegan oo iyagu eh, isku xilqaamay inay dhisaan wadada isku xirta cadaado iyo hobyo oo ilaa sideed iyo toban kilomitr sameeya waan la fariisana waxaan ku dhahnay haddii dowladda ay la timaado qorshe cad oo jidkaan lagu maalgelsho ganacsato fara badan oo maalgelin gaar la ayaa jira waxaan la kulmay shirkad ayaga laftirkeeda diyaar u ah inay jidkaas ayaga dhistee maalgeliso haddii looga sameeyo nidaam lacagteeda ugu soo noqon doon waxaa marka kaa muuqato eh, dadku waa diyaar dhulkina waa diyaar waxay u baahan tahay oo keliya qorshe la sameeyo qorshaha iyaga marka ugu muhiimsan waxay tahay inaan qabano shirweynaha maalgelinta galmudug haddii ilaahay markii nagu daayo waktiga aadka ugu dhow lixdan ilaa sagaashan maalmood gudahood taas oo keeni doonta in la helo ilaa iyo shan iyo toban lix iyo toban mashruuc oo maalgashi oo oo ka hirgalo deegaanada galmudug meel kasta ay joogaan xoolo ayaa ka mid ah, in xoolo la dhaqo Eh, aad bay ugu muhiimsan waxaan la kulanay ninka xoolaha ku dhaqo eh, maxaanku idhaahdaa barbaarinta xoolaha barbaarinta geela eh, milkiilaha iskale oo reer dhusmareereed ah oo kasoo qayb gala shirki oo run ahaanti lagu dhiiri geliyay in geela lagu dhaqi karo oo lahayn karo meel lagu hayn karo lala faa'iidi karo marka taasi waa kutusa haddii geel lagu dhaqi karo meel arin waa lagu dhaqi kara dekadihii waa u baahan waxaa u baahan mashaariicdii kale aada u fara badan marka lama soo koobi karo eh, saaxiibkay maxa- maxaa maxamed ee madaxweyne soomaaliya markaan u sheegay lama soo koobi karo masaajida diyaarka ah iyo kuwa u baahan muddada kooban oo oo dhow in lagu maalgasho
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdilaahi cabdi marteel oo gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha maamulka galmudug oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha agala qayb qaadanayay barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa isu ismaqal dambe oo xiise leh nabadgeliyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey barnaamijkaas wicitaanka dhegeystaaalkaad kala socoteenna oo idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa ururka al-shabaab ayaa shalay sheegtay mas-uuliyadda weerarkii diyaaradda daalo airline ee horaantii bishan februari lagu qaaday xilli ay ka duushay garoonka muqdisho kuna sii jeeday dalka jabuuti waxa ay shabaab soo saareen ayay war ay aan idhaahday al-shabaab soo saareen ayay ku sheegeen in ay bartilmaameedsanayeen waxay ugu yeedheen sirdoon reer galbeed ah iyo turkiyiin saarnaa diyaaradda sida ay ku sheegeen war uu ururku soo saaray shalay haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in ay al-shabaab sheegato qaraxa diyaaraddan saameyn intee la eeg ayeyse ku leedahay ama ku yeelanaysaa ganacsiga diyaaradaha muqdisho oo sannadihii ugu dambeeyey ay tegayeen diyaarado caalami ahi su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa falanqaynaya brofesor axmed ismaaciil samatar oo ka dhiga culumta siyaasadda iyo dhaqaalaha macadka james walsi ee jaamacadda malcastro ee gobolka minnesota sahre cabdi axmed ayuu waramay
mahadsanid walaal dee adduunyadu way arrintaa hore uga hadashay waxaana laysla gaadhay talo ah adduunyada in al-shabaab ay arrintaa ku lug lahaayeen oo ay iyagu isku dayeen diyaaradda intay qof dirteen qofka loo dhiibay markii ay ka duushay magaalada muqdisho ay ka baxaysay qof ka shaqeeya airportka muqdisho meesha lasii dhigtay isagu markaa qofkaasi uu u dhiibay qofkan inuu isku sii xidhxidho arrimaha qarxaya deetana diyaaradii u sidaa ku raacay oo securitygii au dhaafay dabeetana diyaaradii au dee isku dhex qarxiyo marka adduunyadu arrintaa way isku raacday in al-shabaab iyo dee inta la xidhiidha ay shaqa ku lahaayeen taa waa laisku raacay waa garta al-shabaab waxaa lagu yaqaanaa markay fal noocaas oo kale oo weyn ay geystaan in ay horey ka sheegtaan marka dad badan waxa ay su-aale ka keeneen haatan waxaa kusoo beegay muddo kadib inay sheegtaan de waa kolba siday ilan hadday dadku dagaal ku jiraan amba argagixiso ha noqoto amba kuwa dawladi ciidamo ay leedahay dawladdu ha noqotee dagaal marka lagu jiro dee kolba warka aad doonaysa adduunyada inaad gaadhsiiso waa inaad ku xisaabsantaa waktiga ugu habboon marka anigu dee guntooda hoose ma ogi laakiin waxa ay la tahay uun xisaabtooda markii ay dhiganayeen adduunyadiina ay aragtay in tuunkii uu soo dhawoobayo in iyaguna markaa sheegtaan sheegashadaana dee wax ugu koordha xagga magaca ma ogiyo anu wax kaga dhacayo ma arkayo sida iyagu doonayaan al-shabaab waa gartay marka bal waxaad ka warantaa ee kaba soo qaad shirkadda ee markii horeba lalahaa dadkan rakaabka inay qaadaan la damacsanaayo ee turkiga saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa ayay kula tahay dhaqdhaqaaqyadoodii tegista magaalada muqdisho iyo guud ahaanba ee howlihii ay ka wadeen soomaaliya aad iyo aad dee marka hore horta waa arrin soo korodhay oo ilaa dee intii al-shabaab ay dalasheen ee ay arrimahan galeen argagixisada dhiigga badan daadisay waa markii ugu horreysay ee diyaarad ay galaan ee ay qarxiyaan marka waa farsamo cusub oo usoo korodhay al-shabaab xaggooga laakiin dee naxdin weyn iyo khasaare weyn ayay keenaysaa oo diyaaradihii waddanka soomaaliya ka shaqaynaya gudihiisa amba dibadda u baxayay baqdin weyn ayay keenaysaa kharash badan in la geliyo ayay noqonaysaa eerboorada iyo diyaaradaha lafahaantooda iyo baaridda dadka howlo badan in la geliyo waana kharash miidhan xitaa saacadda iyo waktiga ayay cunaysaa oo dadku markay xamar oo kale ka duulayaan waxaa laga yaabaa iminka dee inay waktigan la soo dejiyo qawaaniin cusub oo ah qofku inuu yimaado saddex saacadood horteed oo hore loo baadho markaa dhibaatooyin fara badan oo xagga kharashka ah saacadda oo sii badanaysa cabsi dadka gelaysa in diyaaradii ay tahay mid nabadgelyo ku duuli karta oo kusoo fadhiisan karta waxaasoo dhan horta way u keenaysaa dadka rakaabka ah iyo dadka diyaaradaha le iyo dee maxaan ku dhahayay nabadgelyadii diyaar eerbooradii ku yaalay soomaaliya ta kale waxa weeye dadkii kale ajnebiga ahaa iyo diyaaradihii ajnebiga u baxayeen lafahaantoodu inay dib inka uga warwaraan oo marka iyaga lafaantooda hadday doonayaan inay sii wadaan inay diyaaradahu u yimaadaan amba ay ka yimaadaan wadamada kale oo turkiga uu ka mid yahay waa inay kordhiyaan ilaalintii diyaaradda iyo nabadgelyadii oo xoolo badan ba geliyaan Waaw.
marka halkaana waxaa ka imanaysa rabshad ku saabsan dee eh, arrinta inconvenience iyo eh, hawlihii oo sidii dee loo doonaya aan u dhacayne hawlo kale iminka ay soo gelayaan oo waqti iyo qarashkii waxaasi ay badanayaan Ah, sida haatan ay u sheeganayaan haddayba dhab u tahayba al-shabaab ee muddo dheer ayay geysanayeen weeraro kala duwan mid walbaba taatiko cusub iyo hanaan cusub ayay u geysanayaan oo ay ku imaanayaan markay geysanayaan kaba soo qaad weerarka hadda diyaaradaasi laba nin oo laabtoob nin u dhiibayo oo labadana sh- airportka shaqaalihiisa ay ka mid yihiin sida la sheegay ayaa muuqanaysa marka een, arrimahan dowladda maxaa la gudboon ayay kula tahay inay bal dhinaca amniga xataa wax uga qabato waayo al-shabaab maalba waxay la imaanaysaa qidad hor leh right oo ay wax ku dhibaateynayso dee wadan walba adduunyada kolley een, een, nabadgelyadu waa ta ugu horeysa ee dowladi ay qabato dowladina hadday dhab tahay arrinta ugu horeysa ee ay ka adkaanaysaa waa inay noqotaa nabadgelyada wadanka amba wixii xuduudada ka soo gelaya ama wadanka gudihiisa dadku inay ammaan heli karaan marka safarka diyaaraduhu taasi ayuu ka mid yahay nasiib darradu dee waxa weeye dowladda soomaaliya ee muqdisho fadhida oo kartideedu ay aada iyo aada daciif u tahay ee, oo dee wadankan markii ay dowladdii ka burburtay muddo imika shan iyo labaatan sannadood laga joogo in ku dhow ee, waxa weeye in wax quwad leh oo nabadgelyada wadanka gudihiisa amba dibadda xuduudadiisa amba dee eerboorada iyo dhulkaasi ka adkaata ayaan weli jirin Ee, marka waxa weeye dee een, cabsi cusub ee, iyo warwar cusub iyo dhibaato cusub oo soo korodha weeye xagga dowladda marka laga eego iyo dadka shicib weynaha laakiin al-shabaab iyaga waxay u tahay dee faan cusub inay halkaana gaari karaan oo khidada cusub la yimaadeen inay diyaaradihii khatar geliyeen kaasi wuxuu ahaa brofesor axmed ismaaciil samatar oo jaamacadda macluster ee dalka gobolka gobolka minnesota ku taalla wax ka dhiga wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey sahra cabdi axmed
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta ganacsiga ayaan markanna idinku soo dhoweynaynaa
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ganacsiga ee v o a qiimaha maciishada iyo cuntada dalka ka soo baxda ayaa hoos u dhac weyn uu ku yimid degmada buulaburti kadib markii xilli roobaadkii ugu dambeeyey beeraha degmada u dhow laga helay waxsoo saar aada u fiican xaliima maxamed cismaan waxa ay cuntada dalka ka soo baxda ay ku iibisaa suuqa degmada buulaburte xubinta ganacsiga v o a ay uga warantay isbeddelka qiimaha maciishada ee xilligan ka jira degmada buulaburte annaga sanadkan waxaa noo baxay badar fiican oo beeraha nooga baxay hadda ciishada raashinka kale qaali nagu ah waxaa noo baxay masago galleey digir intaas baa noo baxday sisin intaasba dalabka hadda waa nooga soo baxay marka ee, raashinka aad ii sheegtay xaggee ka baxaan ma tulooyinka ku hareereysan oo u dhow oo hareeraysan oo magaalada u dhow qaryadeedu waa kaas tuulooyinka noo dhow magaalada oo noogu dhow qaryooyinkaasay ka baxeen laakiin wax kale baabuur kale noo keen raashin kale ma laha marka qiimaha maxaa nooga sheegi kartaa loorka sisintoo kale ee Loorka digi- sisinka.
loorka loorka sisintoo kale digirta galleyda haddii aad kala saarto shilin soomaali ama dollar maxaa nooga sheegi kartaa loorka digirta konton dollar shilin soomaaliga galleyda afar boqol misigada afar boqol sisinta kiiladii toban iyo lix kun halaasan halaasaan gadanaa misigadaas afar boqoloo kun ayadana oo mis- waddankaayna ka baxday marka xilliyadii hore maxaa la gadi jiray intii waddada idiin furneed maxaa maxaa gadi jirteen intay waddadana furnaa siiba dalag annagu waddankaan markaas abaare ka jirta maba ka bixin waayo markii horena ju- waddanka naga xirnayn loor milyan aa la gadaa haddana afar boqol wax badanaa isbedelay marka waxyaabaha idiin baxoo kale ee, ma magaalada dhexdeeda lagu dhex iibiya mase meelo kale loo loo loo dhoofiya maayo magaalada dhexdeeda lagu iibin had wax la dhoofina male baabuur meel nooga soo gon male noo- meel nooga qaadana maba leh magaalada gudaheed bas marka magaalada ma yaallaan raashin ku filan waxaa raashin nagu filan hadda dalka waa yaala lacag leen la'laan badar galeey wax kasta oo wadanka soo baxay walaa saliid macsar wax kasta hadda raqiis inuu yihi Een, markii hore xaggee loo dhoofi jiray ee, intii aan waddada idinka xirmin gobolada iyo meel kasta dalagba si ugu baxay eed maraba loor maankaal malyan gadanayn haddana afar boqol uu joogsiir waa kaas ah laakiin lacag ma lahaasto nooli oo wadanka ma yaala laakiin badar wuu dhooban yahay meel laga shaqeeyana ma leh okay xilliga dhaqdhaqaaqiina ugu fiican yahay oo wax laydinka iibsado ama idinka aad u xeshaan maalmaha Xilligan ugu fiican.
maalmaha toddobada ah maalintee ugu fiican sabdiga bas maalin kale suuq maba qabna annaga halkaas maalin oo sabdiga leha marka sabdiga xagee dadka idinkaga imaanaya wax idinka iibsanaya tuulooyinka noo dhadhow ayna badar noo keenan waxayn raayna naga iibsadan oo noo dhadhow bas meel kaloo baabuur nooga imaanaa ma leh bacaadle iyo meelahan la dhadhow ma ogi meel kale ma leh iyo ceymooy iyo bas kuwaas le noolaga imaado meel ka dheer maba noolaga imaado khudaarta ka baxda ee, tuulada tuulooyinka u dhow idley nooga baxdaa bari meeshaan oo nooga baxaan intaas magaalada wixii u dhow iyo magaalada gu- beerarka u dhow bas le Marka- dalab kale noogama keeno marka raashinkii dalka haddii aad sidaa u hesheen waxyaabaha kale dibadda laga keeno oo burka iyo bariiska ay ka mid yihiin kawr ayaga qiimahooda ayagana qiimahooda waa loorka bus- oo sokorta sideed boqol oo waxyar oo toban kun dhimo waa loorka burka toddoba boqol oo kun waa loorka bariiska iyo burka isku qiimo waa markii hore ee, inta hadda aanan ee, fursadahan yarka aadan helin ka hor markii ugu badneed qiimo intoo gaaray raashinka milyan iyo laba boqol sokorta milyan iyo saddex boqol saasay ahayd qiimaheedu annagaa buurweynka ka keeni jiro burkan sidoo kale milyan iyo laba boqol wax intaas shay baastada laba boqol iyo toddobaatan kun algadaay waxyaabaha is dhihi kartid ee, magaalada waa ka dhiman yihiin in la helaa fiican maxaa nooga sheegi kartaa wallahi hadda magaalada waa buuxda alxamdulilah laakiin markii hore iyo hadda ma is dhowo hadda laakiin raashinka oo dibida nooga imaana magaalada ku yar dalga kaloo beeraha nooga soo baxa milyaan waa marka dadka magaalada degan ee, wax iibsigooda ka waran dad dhaqaale haysta ma yihiin oo wax idinka iibsanaya ma haastaan waxay haastaan malooy aad bay u raashin dad haddana barakac oo intu imaadayaaba kasii daranba oo wax haysaninba duulooyinkan oo laga soo gubiyo xitaa dad lasoo racday lagu dili marka xiliyadan hadda aad joogtaan iyo laba sano ama saddex sano ka hor sida ay magaalada ahayd laba sano ka hor horta waxay eed waaw cad waxaa gacanta ku daa laga baxsanaya gaajo awgeed kaliya halka koomba bariis toban iyo laba kunaa la gadaa koomba sokor toban iyo shan kunaa la gadaa hadda alxamdulilah waa la nimcays laakiin marka hore noogu darneed koombada sokorta bariiska toban kun sagaal kun koombada sokortana toban kun aan iibsano hadda liitarka macsarada afartan iyo shan kun marka ganacsigan hadda oo raashinka dalka aad iibinaysid ee, nolosha qoyskaada ma ku filan yahay wallaahi ninkii wax iska haasmayn oo nin kale waxba kuma filno annagoo kale hadda xoogayna ku nooleen tuulooyinka kasoo shaqaysan jirnay waxna hadda maqa- meel ma aadin magaaladaas leen halka maalno subdiga aan iska joogno wax haddaa wax ka helnay dii wax ka weyno guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadka inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqan oo nala socodsiinaya xubinta ganacsiga haatanna waxaan idinku dhaafaynaa codka macaan ee fanaanka xasan aadan samatar heestaa dhegihiina kusoo dhacaysa ee hakaba intaan mar kale kulmayno caawa saacad markay tahay toddobada waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
Sidley batay bushlan cortes go badinga Lambal marau kibirne mabadbadiya Lambal marau kibirne mabadbadiya Akaba banashi Akaba banashi Burto kitalo banuda balankaina hai Akaba banashi Akaba banashi Burto kitalo banuda balankaina hai Babur mara Ei ilubube Ei ilubube Ei bogle yaraantii bararay bisheegnay inidorku buuho sumugleyaabi bogle yaraantii bararay bisheegnay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.